bismillaah haashim cabdinaasiir aad baad u mahadsan tahay waxaa weli soconaya dhaqangalka heshiiska xabeejoojinta iyo maxaabisi wadaarsiga ee kooxda muqaawamada falastiin iyo maamulka yuhuudda ay shan iyo tobankii bishan aynu ku jirno ku wada gaarin magaalada caasimada u ah dalka khadri addawxa dhaqangalka heshiiskan ayaana maanta galay maalinkii toddobaad oo xidhiidh ah waxaana maanta haddii wallaahayd maamarinka khaze ka dhaqangali doono arrimo aad u fara badan oo lagu balansan yahay shacabka ku dhaqan qidaaca ayaa waxay isku diyaarinayaan qodobada ku xusan heshiiska xabajoojinta ee dhacaya maalinka toddobaad iyadoo laga anbaqaadayo qodobada ku xusan marxaladda koowaad ee heshiiska waxaa maanta oo sabtiyaa kuna beegan maalinka toddobaad dhacayso in kooxaha muqaamada falastiin ay sii dayaan afar ka mid ah maxaabiista yuhuudda ee gacantooda ku jira kuwaasoo lagu soo qafaashay weerarkii weynaa ee duufaanu laksa ee dhacay toddobadii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka kuwaasoo lagu bedelanaya maxaabiista muslimiinta ee ku jira gacanta cadowga yuhuudda iyadoona lagu balansanaya in lagu wareejiyo hay-adda saliibka gaduudan abu cubayda waa afyeenka garabka milatari ee cusidiin al khasam ayaa waxuu shaaca ka qaaday magacyada afarta maxbuus ee la doonaya in lagu soo badasho maxaabiista muslimiinta waxayna afartani kala yihiin kariina ariif daniyel khalbooc naciima lifa iyo liira iblaaq afartan haweenee ka mid ah maxaabiista gacanta lagu dhigay toddobadii oktoobar ayaana waxay dhammaantoodu yihiin askar ka tirsan milatariga saynad yuhuudda xafiiska ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaana xaqiijiyey inuu helay liiska magacyada haweenka la soo deynayo wakaalada wararka ee faransiiska oo soo xiganaysa ila wareedyo ka tirsan kooxda muqaawamada falastiin ayaa waxay sheegtay in maxaabiista lagu wareejin doono hay-adda saliibka gaduudan oo ay dadka ugu yeeraan laan kayrta cas iyadoona la wareejin doono wakhtiga munaasabka ee maanta iyo meel ku habboon sidaan wad ognahayna waxaa dufcadii koowaad ee maxaabiista yuhuudda lagu wareejiyey barxadda saraaya ay ku taalla magaalada khaza maamulka saynad yuhuudda ayaa wuxuusna dhankiisa soo deyni doonaa boqol iyo labaatan maxbuus oo falastiiniyiin ah kuwaasoo ka mid ah maxaabiista ay maamulka yuhuudda ku xukumeen xabsi daa'im sidaba uu dhigaya heshiiska xabajoojinta ay wadagaareen labada dhinac dufcadii koowaad ee maxaabiis wedaarsiga ayaana waxay ahayd saddex maxbuus oo yuhuud ah ayaa lagu soo deynayay sagaashan maxbuusoo falastiiniyiin ah taasoo ka dhigan halkii maxbuusoo yuhuudda lagu soo deynayay soddon ruux oo muslimiin ah wejiga koowaad ee heshiiska oo soconaya afartii laba maalmood ayuuna qorsho u yahay in muqaawamada ay sii deyso soddon iyo saddex maxbuus oo iskugu jira askar iyo kowareyd ah halka maamulka yuhuud oo dhankiisa laga doonayo in uu soo daayo kun iyo sagaal boqol oo falastiiniyiin ah sidoo kale waxaa maanta dhacayso arrin kaloo aad u farxad badan kaasoo ay in ciidamada yuhuudda iskaga insixaabayaan amaba ka baxayaan waddada weyn ee loo yaqaana al-rashiid taasoo ku taala galbeedka marinka nitsaalim ee magaalada khaza ciidamada yuhuud ayaana barinaya laga bilaabo waddadani ilaa waddada salaaxuddiin eena xigta bariga nitsaalim sidoo kale isla qodobkani ayna ciidamada yuhuudda ay ka baxaan waddada waxaa soo raacaya inay burburiyaan dhammaan saldhigyadooda iyo xarumahooda ciidan ee ku yaala nitsaalim howlgallada lagu burburinaya saldhigyada ciidamada yuhuudda islamarkaana ay ciidamada yuhuud oga baxayaan nitsaalim ayaana soconaya ilaa ii gelinka dambe ee maanta arrintan ayaana waxay dadka falastiiniyiinta ee barakacyaasha u ogolaanaysaa inay si xorriyadda iskaga kala gudbaan waqooyiga ilaa iyo koonfurta marinka khaza waxayna dadka barakacyaasha u suurtagelinaysaa inay dib ugu soo laabtaan guryahooda iyo deegaanadooda iyagoo aan la kulmaynin wax dhibaato ah tanii markii uu dhaqan galay heshiiska waxaa waddada al-rashiid si xorriyadla u soo gudbayey gawaarida xamulka ee sida gurmadka kuwaasoo soo gaaraya marinka khaza waxaanuu gargaarka ka soo gelaya saddex goobood oo kale ah macbarka karam abusaliim gawaarido halkaasi ka imaanaya ayaana waxay si toosa u aadayeen dhanka deegaanada ku yaala koonfurta marinka khaza macbarka idhis isna waa mid ka mid ah marinada ay ka soo galayeen gawaarida xamulka ee sida gurmadka marinkan ayaana wuxuu ku yaalaa magaalada beetxanuun ee dhaca waqooyiga waxayna gawaarida soo galaya si toosa u aadayeen dhanka deegaanada waqooyiga marinka khaza halka macbarka kale uu ahaa macbarka rafax ilawaradyo ayaa waxay tilmaamayaan ciidamada yuhuudda kabixitaankooda ku aadan dhanka waddadan uu dhammaanayo ilaa gelinka dambe ee maanta oo sabti ah subaxa hore ee maalinta berri axaddaana waxaa bilaabanayso inay dadka barakacyaasha ku soo laaban karaan guryahooda iyo deegaanadooda dadka barakacyaasha ayaana waxay si xorriyadla uga soo baxayaan dhanka magaalooyin ku yaala koonfurta marinka khaza iyo bartamaha iyagoona isticmaalaya gaadiid ama lugeenaya ayna si nabadda u aadi karaan deegaanada ku yaala marinka khaza iyagoo weliba adeegsanaya waddada rashiid ee galbeedka ku taalo sidoo kale dadka barakacyaasha waxay si xorriyad looga soo bixi karaan dhanka deegaanada ku yaala waqooyiga marinka khaza iyagoo aan wax dhibaataa la kulminna aadi karaa deegaanada ku yaala koonfurta iyo bartamaha marinka khaza weliba iyagoo isticmaalaya waddada muhiimka ee salaaxuddiin ee bariga sidaas la mid ah waxay ka soo bixi karaan bartamaha waxayna si nabadda ku aadi karaan dhanka deegaanada koonfurta iyo waqooyiga dhammaan isku socdan ayaana wuxuu bilaabanayaa sida baan hore usoo xusnay maalinta beriya xadda ah taariikhdan ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bishaan aynu ku jirno ee janawari maadaama ciidamada yuhuudda bixitaankooda marinka khaza uu dhammaanayo ilaa gelinka dambe ee maanta oo sabtiya ah dhanka kale waxaa loogu yeedhay qaramada midoobe ayaa waxay shaaca ka qaaday in lixdii maalmood ee lasoo dhaafay uu si xawliya usoo galaya marinka khaza gawaarida xamulka ee sida gurmadka bini'aadinimo iyagoona tilmaamay tan iyo wixii ka dambeeyey dhaqangalka heshiiska ay wada gaareen kooxaha muqaawamada falastiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ay marinka khaza soo gaareen in ka badan afar kun iyo laba boqol oo gawaari xamul ah oo ay saaran yihiin gurmadka noocyadiisa kala duwan balse waxay tilmaamtay inuu hosudhac weyn ku yimaadey maalintii shalay oo jimco ahayd gawaarida gurmadkii halkaas soo gaaraya hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha bini'aadilmo ayaa waxay sheegtay in maalinkii shalay oo jimco ahayd uu marinka khaza soo gaaray saddex boqol soddon iyo sagaal gawaari oo xamul ah kuwaasoo siday gurmed sidaba aan la socno waxaa maalinkii koowaad ee heshiiska xabajoojinta uu dhaqangalay oo axaddii lasoo dhaafay ku beegneed marinka khaza soo gaaray in ka badan lix boqol iyo soddon gawaari xamul ah maalinta isniintana waxaa soo gaaray marinka khaza sagaal boqol toban iyo shan gawaari halka maalinkii talaadadana uu soo gaaray siddeed boqol sagaashan iyo toddoba gaari maalinkii arbacadana waxaa soo galay marinka khaza siddeed boqol iyo sideed gawaari halka maalintii khamiistan uu soo galay marinka khaza lix boqol konton saddex gawaari heshiiska xabajoojinta ee wadagaareen labada dhinac ayaana wuxuu dhigayey in maalin walba uu marinka soo galo in ka badan lix boqol oo gawaari xamuul ah kuwaasoo ay ku raran yihiin agabyada loo baahan yahay noocyadooda kala duwan sida ku xusan marxaladda koowaad ee heshiiska oo soconaya lix isbuuc arrinta keentay hoos u dhac ayaana waxaa lagu sheegay inay aad u farabateen dadka barakacayaasha ee ku dhaqan marinka khaza kuwaasoo qiyaastoodu gaaraya laba dhibic hal milyan oo ruux sidoo kale waxaa la sheegaya arrimo soo baxaya oo maamulka marinka khaza uu ku tuhmayay yuhuudda in iyadu ka dambaysa in la dhimo gargaar ka soo galaya marinka ugu dambayntii haddii aynu ogno gudaha maamulka yuhuudda waxa ka dhex socdo waxay dhammaan dadka yuhuudda siyaasiyiintooda iyo shacabkooda u ololeynayaan in xilka ra-iisul wasaarenimo laga qaado dheegyacabkii gumaadiya ehelkeena ee netanyahu loo yaqaano ra'yi aruurin la sameeyey ayaana waxay dhammaan dadka yuhuudda ku doonayaan inuu netanyahu iska casilo xilkii uu maamulka yuhuuddu ka hayay iyagoona ku eedeynaya inuu gabay mas-uuliyaddii ka saarnayd shacabka yuhuudda iyo inuu ka hortegi waayey weerarkii ballaarnaa ee duufaanulaqsa ee dhacay oktoobar toddobadeeda wargeyska yadiico daxran ood oo ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer gudaha maamulka yuhuudda ayaana wuxuu ku sheegay warbixin uu daabacay maalinkii shalay in boqolkiiba lixdan dadka yuhuudda ay doonayaan in netanyahu iska casilay xilka ra-iisul wasaarenimo halka boqolkiiba lixdan isdidn ay ku gaabsadeen in si buuxda loo fuliyey heshiiska maxaabis weydaarsiga iyo xabajoojinta marinka khaza iyadoona boqolkiiba sagaal iyo toban aysan soo bandhigin fikradooda warbixinta uu daabacay wargeeskan ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in boqolkiiba sagaashan saddex mucaaridka yuhuudda ay taageersan yihiin in netanyahu iska casilay xilka halka codbixiyayaasha dowladdiisana aysan midaasi ka hadlin wargeeska macaariif oo ah halka lagu daabacay warbixintan ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in xisbiga netanyahu ka tirsan iyo qudhooda ay aaminsan yihiin in benyamin netanyahu uu doonayo inuu kusii fadhiyo kursiga ugu sarreeya ee maamulka yuhuudda waana arrin aad u weyn oo xiso leh marka loo fiiriyo ra'yi aruurinta la sameeyey netanyahu ayaana waxyaabaha ugu horeeyo ee uu dagaalka khaza u dabadheereynaya ka mid ah inuusan wenin xilkiisa isagoona haatan fashil iyo wajagabax kala kulmay dagaalka khaza waxaana uu culayso iyo dhaleecin kala kulmayaa baarlamanka xukuumaddiisa